xukuumadda somalilan oo taageero ka helaysa ururka igaad ee horumarinta wadamada geeska africa iyo hay-ado kale oo caalami ah ayaa dhagaxdhig u sameeyey mashruuc jid laami ah oo xiriirin doona magaalooyinka boorama iyo baki ee gobolka awdal waryaha magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa mashruucan ka wareystay gudoomiyaha gobolka awdal maxamed caalin waxaana ugu horreyn uu weydiiyey cidda wada dhaqaalaha lagu dhisayo wadada waxaa maalgelisay african development banka igaad buu soo mariyey igaadna waxay u soo dhibto ka wakiila hay-adda s f waxaa wehelinaya oo la fulinaya wasaaradda gaadiidka iyo jidadka iyo hay-adda r d a rolators ee somalilan qayb weyna waxaa ka qaadanaya kolley labada degmada ay isku xidhaystae gobolka awdal ka tirsanee boorame iyo baki wadadaas waa waddo halbowlo aada u muhiima waa waddo xoolo iyo qudrad iyo wuxiida carabkii iyo beerahba ay noo soo maraan oo aad noogu adkayd khasaare badanna geysan jirtay insha allah waxaanu rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan in loogu guulaysto kolley annagoo gobol ahaan xoog iyo xoolaba wixii ay itaalna dhigo waanu ku kontribut garayn waa ku darsanaynaa waxaanu filaynaa in sanadka soo socda haddii alaydhaah si dhaqsaa u dhammaato sida hay-adahan bixinaya ee aad tilmaantay ay sheegeen xayeysiiskoodii waddada waxay ugu tala galeen waddo caratuula oo isku xidha labada degmo ma caratuulkaan bay noqonaysaa mise xukuumadda iyo dowladda waxbay ku darsanaysaa iyo labada degmoba kolley annagu barnaamijkaygu wuxuu ahaa labada degmo iyo iyo xukuumaddayadu markaanu dee isla tashanay inaanu daamur saarno qodanuyada hawsheedu way wadanaysaa caratuulkeedu way wadanaysaa se laakiin ana contributionkaanu ku darsanayna ayaanu ugu talagelaynaa inaanu daamurka dhigno insha allah degmada baki iyo degmada boorama maxay ka bedeli doontaa nolosha shacbiga ku nool guud ahaanba labada degmo
labada degmo quli wax ka bedeli mayso anigu waxaan ku leeyahay somaliland oo dhan ayaa haddii jidkaas funooy wax ka bedelaya waayo waa jid dhaqaale waa gobolka degmada baki waa degmooyinka ugu qanisan bay ku jirtaa dalka xoolo iyo beeraba ilahay uu ku manaystiyo biyo marka waxaan ku leeyahay labadeeda gobolon ku ekaan maysee somaliland oo dhan bay aad wax uga anfacaysaa dadkeeda insha allah
dhinaca shaqa abuurka marka la eego dad intee leeg bay shaqa abuur u samayn doontaa waddadaas
markay samaysanto dee gaadiid bada imaka gaadiidka noo taga waa gaadhi yaroo laankaruusaro wax yar qaadaa taga se laakiin baabuur waaweynba markaa imanaysaoo dhaqdhaqaaq uu badanaya qudradayada halkaa baabuurta amba kula qalimayso amba ku dul burburaysaana iyadoo nabad qabtan insha allah inaanu magaalooyinka waaweyne hargeysiyo barxiyo berbereba gaadhsiino aanu ku talagelaynaa marka wax badan badan badan baa noo soo kordhaya insha allah hadday dee noo dhammaato sanadkan dhowaa miisaaniyadda waxaa ugu jiray laba boqoloo kun oo doolar labadaa boqolee kun ee doolar ee miisaaniyaddii sanadkan labada kun iyo labaiyo labaatanka ugu jiray jidkaas ma lagu dari doonaa oo ma kaga qayb qaadan doontaa xukuumaddu
waan kuu sheegaya lacagta aanu ku leenahay waanu ku daamuraynaynaa bay ka mid tahay taa iyo mid kaleo dowladda hoose ay boorame iyo dowladda hoose baka bixinayso iyo mid dadweynuhu ku kontribut garaynaba waxay kamid noqonaysa waxaanu doonay inaanu caratuulka daamir ugu burino taasaanu kaga qayb qaadana insha allah dowladduna dee waabay kula jirtaa gaadiidka ugu badan iminka jooga waa kuwii dowladda cidda markaa dhisaysa ee qandaraaska ku qaadata iyo cidda kale ee dowladdu ay doonayso inay ku kabto waayo asarda iyadoo waddadii hore intan hore saka waa tii samaysay qaybta saleyan kontaraaga kuma jirtay waxaa ku jirta halkii r d a baa ku jirta oo hay-adda waddooyinka dee somaliland kollayse laakiin dee ka marnaan mayso xoogga aanu ku faanaynan len waanu ku darsanaynaba yaasirda laftooda ka mid tahay insha allah markaa inay ka marnaanayso malayn gudoomiyaha gobolka awdal maxamed axmed caalin oo aanu ka wareysananay dhagaxdhigga jidka u dhexeeya magaalooyinka boorame iyo baki oo ay dhagax dhigeen gudoomiyaha gobolka iyo wafdi wasiiraha oo ka socday xukuumadda dhexe ee somalilan haashim sheekh cumar good v o a boorame